waa tahay dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo ismaamulka dowla deegaanka gaarisa ayaa si rasmiya ula wareegay xarumihii adeegyada bulshada ee ku yaalay xeryihii kambicaws iyo ifo labo oo la xiray xerada qaxootiga ee kambicaws waxaa la xiray bishii maarso waxaana ku yaalay saddex iskuul hoose dhexe hal xarun caafimaad waxaa sidoo kale ku yaalay xafiisyo ku dhowaa ilaa toban xafiis oo hay-adaha samafalku ay ku shaqaynayeen xeradaas oo la aasaasay sannadkii labakunkii xilligii abaaraha loona aasaasay dadkii abaaraha ka soo barakacayay ayaa dadkii ku noolaa waxay intoodii badnayd si iskood ah ugu laabteen soomaaliya sidoo kale xerada kale ee la xiray ayaa ah xerada qaxootiga ee ifatuu waxaana ku yaalay iyadana toban dugsi hoose dhexe hal dugsi sare sidoo kale waxaa ku yaalay toddoba motoor oo kuwa biyaha laga caba ah cisbitaal weyn oo casriya oo ay u dhammaystiran yihiin agabkii cisbitaalka waxaana ku yaalay sidoo kale xafiisyo ay dhammaan hay-adaha ka howlgala xeryaha dhadhaab ee dadka qaxootiga ah gargaara ay ku howlgelayeen haddaba shalay ayaa dhammaan hantidaas oo hadda meel bannaan ku taal waxaa si rasmiya loogu wareejiyey ismaamulka gaarisa ee dowladda kenya si dadka gudaha ee iyagu martigelinayay qaxootiga ay uga faa'iidaystaan wafdi isugu jira wasiiro iyo wakiillo hoosaadyo laga soo doorto ismaamulka gaarisa ayaana tegay xeryahaas oo iyagu si rasmiyah ula wareegay xarumahaas ayna ku wareejisay hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee u n h c r haddaba wariyaha erge ee dhadhaab axmed nuur yogol ayaa arrintan ka waraystay ciise ooyow oo ah wasiirka biyaha ee ismaamulka gaarisa magacayga waxaa waaye ciise oyo waxaan ahaay wasiirka biyaha iyo waraabka waa tahay ciise waxaa tahay wasiirka biyaha iyo waraabka ismaamulka gaarisa booqoshaad maanta ku imateen dhadhaab oo ku saabsan kala wareegidda xeryihii la xiray ifallaba iyo kaambacows hayadda u n h r marka iskuullaha ku yaalay isbitaal casriga xerada ifallaba ku yaalla kaambacows sidoo kale iskuullaha ku yaallay marka maxaad u adeegsanaysaan agabkan
sida nili sheega xaaji waxaan maanta anakoo ma aragtay guddi ballaaran baa ka soo baxnay gaaris oo ka kooban maaragtay saddex wasiir saddex m c a iyo maaragtay saraakiilka saroo dowladda maamul goboleed gaarisa ka shaqayso waxaan u umaanay inaan maaragtay bal aan qiimayno aan aragno maaragtay hantida taallo oo maaragtay qaxootiga ka guura oo kaambicoos taallo ama ifotu taallo runtii waan ku soo wareegnay kaambicoos waan soo dhexmarmarnay maxaaldhahay ifotuna waan soo dhexmarnay waxaan aragnay hanti aad iyo aad u badan inay taallama dhulka oo ka mid yihiin maaragtay bohols mashiimaha biyaha waxaa kaloo yaalla maaragtay iskuulle fara badan oo secondary iyo maaragtay primaryba leh isbitaalla oo si fiican loo dhisay oo weliba qalabadaysan runtii aad iyo aad baan maaragtay aan ugu farxnay inay maaragtay hanti intaa dhan ay meesha taallo oo annakana dowladda maamulkan ay ka walqabin marka maanta waxaan go'aansannay hadduu ilaah yihaaha markaan inta ka noqonno inaan report diyaarin doonno oo maaragtay sidii habkii loogula wareegi laha aan ka shaqayn doonno haduu ilah yihahad maaragtay u n h c r iyo hay-adaha loogula wareegi laha maarata hantidaas marka maxaa idiin soo baxay maadaama xerooyinkan la xiroy xilligeena qaxooti fara badan laga raray markaad agabkan maanta aad u n h r ay idiin geysay idiin sheegtay agabkan in aad idinka leedihiin ismaamul gaaris ahaan maxaa idiin soo baxay maxaad se uga faa'idaysanaysaan waxyaalo badan baa inoo soo baxay sida hadda ifo two oo kale waxaan aragnay toddoba ceel inay ku yaallaan oo halka ceelba konton kun oo litar oo biyo uu soo saaraya halka saac saddex boqol iyo konton kun oo litar oo biyaa laga helaa halka saac maaragtay toddobadaa boqol marka taas waxay ku tusinay runtii inay waxyaalo badan hataa biyahan lagu qabsan karo dhulkii waa dhul beereed hataa beere maarata ina tabcan karo nimanka reer kuros hadda shaqa fiican bay ka hayaan hayaddan reer kuros shaqa fiican bay ka hayaan oo maaragtay waxay tusaa pilot bay suubinayaan in maaragtay dhulka dhul beereed uu noqon karo marka tii baan hadda ku dhex jirnaa waxaa inoo soo baxay inaan maaragtay staalka staal weyn uu meesha ku yaallo hadda oo maarata qalabaysan u baahan un keliya takhaatiir iyo in la keeno maarata supplies marka runtii waxyaalo badan baa noo soo baxay marka qorshaha ma idinku jirtaa dadka xoolo dhaqatada ee ismaamulka gaarisa ee xoolaha ka dhammaadeen inaad uga faa'iidaysaan ceelashan isbitaalladan iyo iskuulladan waa inoogu jirtaa qorshaha ceelashan iyo istaalladan iyo maaragtay iskuulaadkan waa in kolley aan si aad iyo aad uga faa'iidaystaan dadweynaha ku dhaqan maaragtay host communitiga ay dhahana fifty kilometers radius ka degan campskan qoysaska biyo waa la gaarsiinaya haduu ilah yidhaaha oo waa loo xiriirinayaa maaragtay weliba waxaan ka codsan lahayn barkood inay iska soo degaanba meesha waayo meesha waa laga kala guuro waa iska nafaas laakiin waxaas guddi wuxuu ka soo bixi doonaa hand over processka markuu dhammaado habkii dowla maaragtay dadkaan waraysan doonaa dadka meesha degan baan waraysan doonaa habkii maaragtay ay rabaan inay uga faa'iidaystaan dadka waa inay ka amaato anaga waan kala wareegaynaa unhcr laakiin dadweynahan dhex dhigi doona ayakaan waraysan doonaa habkii alla habka ugu fiican maarata hantidaa loo isticmaali doona isbitaalkan noociisa kuma yaalo eh, garissa county oo dhan amaba guud ahaan north eastern waqooyi bari marka maxaad ugu baaqleed ugu dambayntii dadka inay uga faa'iidaystaan runtii waan waa waa process handover ka mid taas waa istaaladan waa laga faa'iideysan doonaa istaalka waa laga faa'iideysan istaal aad iyo aad u weyn waa aad u qiimo fiican waay runtii marka anakan insha allah waa un ka shaqayn doonaa sidii oo maaragtay lo- eh, dadka u faa'iidi lahayn kaasi wuxuu ahaa ciise oyow oo ah wasiirka biyaha ee ismaamulka gaarisa oo ka warramayey xarumihii adeegyada bulshada ee ku yaalay xeryihii kaambicaws iyo ifo labo oo la xiray oo hadda kadib dadka guduhu ay ka faa'iidaysan doonaan agabyadii looga tegay halkaas